kadib kolkii maanta magaalada muqdisho loo soo gelbiyey hogaamiyihii hore uga tirsanaa xarakada shabaab ee mukhtaar roobow ayaa waxa aad hadal u hadal qaaday usoo hadal qaaday arrimahaasi guud ahaan saxaafadda ku hadasha afka soomaaliga qaybahooda kala gedisan safarkan mukhtaar roobow oo ka soo bilowday dhankaasi iyo gobolka bakool caasimadiisa magaalada xudur ayaa dhanka kale waxaa ku weheliyey qaar ka mida madaxda dowladda soomaaliya gaar ahaan waxaa la tilmaamay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale taliya xigeenka hay-adda nabad sugidda dowladda federaalka ee soomaaliya haddaba kolkii uu soo gaaray garoonka magaalada muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa guud ahaan in halkaasi ay kusoo dhoweeyeen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan hayeeshee intaa wixii ka dambeeyey ayaa saxaafaddu waxay isla dhex qaadeen halkii la dejiyey iyo weliba qaabka kulamada uu noqon doono iyo weliba saxaafadda ayadoo sida la wada ogyahayna haatan idaacadaha afka dowladda ku hadla t v-ga qaranka ama websitekooda ama idaacadda radio muqdisho intaba aynan ka hadlin arin ku saabsan soo gaarista magaalada muqdisho uu soo gaaray mukhtaar roobow waa kan mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ah ee magaalada muqdisho oo sifaynaya qaabka loo soo dhoweeyey mukhtaar roobow diyaaradiisii deshey mukhtaar robo cali abu mansuur islamarkaana ka soo qaaday garoonka diyaaradaha ee degmada xudur iyo xarunta gobolka bakool ayaa galabta ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho aadan cabdulle cusmaan aadan cadde wasiir ku-xigeenka wasaaradda ammaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdirasaaq cabdi aadan ayaa mi u xaqiijiyey in diyaaradiisii mukhtaar robo cali abu mansuur ay kasoo duushay xudur galabta ay kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho islamarkaana hadda uu ku sugan yahay wakti badan kadib caasimada soomaaliya ee muqdisho wasiirka wasaaradda difaaca soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo taliya ku-xigeenka ciidanka nabadsugidda iyo qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa la sheegay in diyaaradii uu saarnaa mukhtaar robow ay ka soo raaceen garoonka diyaaradaha ee degmada xudur iyo xarunta gobolka bakool muqdishona ay la soo gaareen dowladda soomaaliya ayaa u diyaargaroobaysaa sidii ay wadaadkan al-shabaab ka soo goostay u soo dhoweyn lahayd waxaana la filayaa in magaalada muqdisho ka dhaco kulan ballaaran oo mukhtaar robow iyo madaxda dowladda soomaaliya si wada jira warbaahinta ay kula hadlaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in dhammaan ciidamadii ilaalada uu haashay mukhtaar robo looga soo tegay abal iyaga iyo ciidamo kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya balse ay la socdaan wiiluu isaga dhalay iyo weliba xogyihiisii gaarka ahaa shee mukhtaar robo muqdishona ay la joogaan sidoo kale ayaa idaacadaha maxalliga ee magaalada muqdisho waxa ay isla daahmareen guud ahaan in ay wax badan ka ogaadaan arrinkan imaashaha magaalada muqdisho ee uu yimid mukhtaar roobow kaasi oo haatan u muuqda dhanka dowladda in aad saxaafadda looga xakameeyey dowladda soomaaliya ayaa galabta muqdisho keentay wadaadka sheekh mukhtaar roobow abuumansuur oo maanta isku soo dhibay ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya ee ku sugnaa degmada xudur ee gobolka bakool garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ee magaalada muqdisho waxaa kasoo degtay diyaaradii sideey sheekh mukhtaar robow abuumansuur taasi oo ka dambeysay kadib markii maanta magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool wadaadkaas uu isku soo dhibay ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed imaanshaha sheekh mukhtaar robow abuumansuur ee muqdisho ah ayaa ka dambeysay in wadahadallo indhawaalaha ambaaha u socday dowladda dhexe iyo weliba wadaadkaasi kaasoo ay garwadeenkeeda maamulka koonfur galbeed soomaaliya imaanshaha wadaadka muqdisho uu soo gaarin waxaa la socday wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo weliba taliya ku-xigeenka ciidanka nisa iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka sheekh mukhtaar robo cali abuu mansuur ayaa waxaa magaalada muqdisho la yimid oo xubnaha hore aan kusoo xusay wasiirka gaashaandhigga taliya ku-xigeenka ciidanka iyo weliba saraakiil kale magaalada muqdisho ayaa waxaa xilligan ku sugan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo muhiim u ahaa wadahadalada la isku soo dhaweynayo dowladda dhexe iyo weliba wadaadka sheekh mukhtaar robo abuumansuur
waa mid ka mid a idaacadaha magaalada muqdisho ee sida gaarka loo leeyahay oo iyadana warbixin toosa ka diyaarisay imaashiyaha magaalada muqdisho uu yimid mukhtaar roobow cali diyaarad siday mukhtaar roobow abuumansuur ayaa waxa ay maanta gelinkii dambe ka soo degatay magaalada muqdisho sheekh mukhtaar roobow oo horey uga tirsanaa hogaamiyaasha xarakada al-shabaab dibna isaga soo baxay ayaa waxaa diyaaradda siday ku wehlinaya taliyo ku-xigeenka nabadsugidda oo maanta gaaray degmada xudur iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya garoonka diyaaradaha aadan cadde airborti ayaa laga soo dejiyey mukhtaar robow waxaana halkaasi ku soo dhoweeyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo saacado muqdisho uga soo horeeyay mukhtaar robow iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre garoonka diyaaradaha iyo kulan ku yeesheen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo mukhtaar robow waxaana markaasi la sheegay in mukhtaar robow xaaladiisa caafimaad la dabiibayo oo markaasi xanuuno ay ka soo gaareen sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo aynu soo gaarnay xilligaan isku macsanaameyn jirnay barnaamijkeeni inoo soo bilowday maanta saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo inta dib dambe barnaamij kale oo xiisada aan ugu kulmi doono annagoo isku duuban bahda wada jir radio waxaan idin leenahay sidaas iyo ammaano allah diyaaradii sidbay mukhtaar robow cali oo mansuur iyo xubno ka tirsan dowladda soomaaliya oo bakool wada xaajoodyo iyo isusoo dhiibidda sheekh mukhtaar u tegay waxay goor dhawad ka soo degtay garoonka muqdisho diyaarad gaar ahayd oo bakool kasoo tirtay waxayna ka degtay dhinacan fesiyoni ee garoonka jihadaas garoonka weyn ee aadan cadde muqdisho waxaana hadda mukhtaar robow xubnihii la socday ay halkaasi ka qaadeen gaadiid gaar ahay oo ka yimid dhinaca madaxtooyada waxaa sheekh mukhtaar hadda laga gelbiyey garoonka muqdisho wuxuuna tegi doonaa xafiiska xafiisyada dowladda madaxda sare halkaasoo kulamo gooni gooneed shalay ka socda ilaa maanta oo la xiriirta isoo dhiibitaankiisa iyo maatinkiisa la sugayey waxaa sheekh mukhtaar hogaaminaya wafdiga misoodi shiiquu wada oo soo kaxaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo xubno ka tirsan wasaaradda amniga gaar ahaan tali ku-xigeenka hay-adda nabadsugidda marka goor dhaweed bay kasoo degtay garoonka muqdisho oo gaar ahaan dhinaca nefesoori ay ka degtay wadadaas ayaa laga bixiyay sheekh mukhtaar robow cali oo mansuur wax xog dheeraada oo la xiriira arrinta sheekh mukhtaar robow iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed ee qofna weli kama hadlin waxaase sheekh mukhtaar maatinkiisa muqdisho iyo saacadihii ugu dambeeya wadahadaladiisa guud ahaan dhegta u taagaya oo qayb ka ahaa madaxda sare ee dowladda soomaaliya madaxweynaha dowladda xasiiska ra-iisul wasaaraha kulamada ka socday waxaa sidoo kale arrintan wadahadaladaas u dhexeeyeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo dabcan deegaanada iska soo dhiibay iyo shiiqan oo deegaan ahaan koonfur galbeed kasoo jeeda wadahadalada socda la xiriirta waxaa lagu wadaa saacadaha soo socota in mukhtaar ruuc ala mansuur kulamo ay la qaadan doonaan madaxda dowladda waxaa lagala hadli doona dabcan si rasmia looma oga waxaa aad loo xadiday arrinta warbaahinta inay garoonka tagaan iyo kale in xog iyo tafaasiil dheeraada laga laakiin warar ay heshay v o eda xaqiijinaya in xasiiska ra-iisul wasaaraha ay ka socdeen kulamo gooni gooniya sidoo kale xasiiska madaxweynaha waxaa ka socotay arrinsiga arrinta mukhtaar robe sida laga yeelayo waxaana arrintaasi door weyn kule madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sheekh xasan sheekh aadan dhowr telefoonka wacay meese noo suura jirin oo ka jawaabo marka waxaa hadda socdo saacadaha soo socdaa lagu wadaa in arrinta sheekh mukhtaar ay ka hadlaan dowladda soomaaliya isaga naftiisuna inuu hadla ayaa suuragala waxaa warar ay heshay kuwooda oo xaqiijinayaan in warbaahinta dowladda uu tegi doono halkaasina uu hadal ka sheegi doono madaxda dowladda ay ka hadli doonaan laakiin weli wax wara oo kasoo baxay maatinkiisa sheekh mukhtaar robow ma jirto waxaa la socda sheekh mukhtaar robow marka laga hadlayo al-shabaab iyo saraakiil kale ma jirto sida ilaa kuwa amniga ay sheegayaan marka laga reebo ciidamo xooglo ilaaladiisa ahay oo deegaanka dagaal kula gaal al-shabaab iyo kuwa hadda gaar oo soo raacay oo aan tiro badnayn laakiin waxaa la socdo hadda diyaaradda soo raacay waa saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo talikuxigeenka nise iyo saraakiil dowladda hawshaas u dirsan marka laga yimaado cid kale oo al-shabaab oo halkaasi lagula macaamilay maysan jirin waxaa hadda dagaalka al-shabaab ku qabtay sheekh mukhtaar bay ahayd isagaas un baana hadda soo raaca dowladda magaalada muqdisho waxaa soo gaartay diyaarad magaalada xudur ee gobolka bakool ka soo qaaday mukhtaar robow cali aw mansuur oo ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ka hor intaan sheekh mukhtaar loo soo qaadin magaalada muqdisho waxaa sheekh mukhtaar saaki aroortii hore asaga iyo weliba ciidamo uu watay ay soo gaareen magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool halkaasna waxaa kulamo ku yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo sidoo kale sheekh mukhtaar robo cali abu mansuur kulamadaas ayaa waxay ahaayeen kuwo ay albaabada u xiraayeen sidoo kalena dowladda iyo maamulka koonfur galbeed wax faahfaahin ay laaya iminka aysan ka bixin waxaana kulamadaasi kadib sheekh mukhtaar robo iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo dowladda ay diyaarad u soo qaaday magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in sheekh mukhtaar haatan uu ku sugan yahay mid ka mid ah xarumaha dowladda ee ku yaala magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaanan weli wax faahfaahina ka bixin arrinta ku saabsan hogaamiyahan muddada dheer ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab ka hor soo ifbixii al-shabaab sheekh mukhtaar wuxuu ka tirsanaa midoogii maxkamadaha islaamka waxaa al-shabaab oo kasoo noqday afhayeenka sidoo kalena mar wuxuu ahaa hogaamiyaha labaad ee al-shabaab ugu sarreeya bishii juun oo aynu kasoo gudubna ayaa dowladda maraykanka waxaa sheekh mukhtaar robow ee ka saartay liiska madaxda al-shabaab ee lacagaha la duldhigay maleeshiyada al-shabaab ayaa bogga ay wararkooda ku baahiyaan waxay ku soo qoreen in al-shabaab ninkan uu ka baxay muddo lix sano ka hor ah sheekh mukhtaar ayaa muddooyinka ugu dambeeyey wuxuu ku sugnaa deegaanka abba la yidhaahdo oo ka tirsan gobolka bakool halkaas oo ay ku ilaalinayeen maleeshiyaad badan oo asaga taageersan ha yeeshee maleeshiyada al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen deegaanka uu ku sugnaa asaga iyo weliba ciidamadiisa waxaana halkaas muddooyinkanba ka socday dagaallo iyadoo markii dambe ay u gurmadeen ciidamo ka tirsan dowladda iyo weliba kuwa maamulka koonfur galbeed sheekh mukhtaar ayaanan weli shaacin in uu si cad kaga baxay maleeshiyada al-shabaab hore ayaa waxaa al-shabaab kaga soo goostay hogaamiyaal ka tirsanaa oo ka mid ahaa sheekh xasan daahir aweys kaas oo qudhiisa weli aanan si rasmi ugu dhawaaqin inuu isaga baxay maleeshiyada al-shabaab ha yeeshe waxaa jira saraakiil kale oo ka tirsan al-shabaab oo ka mid ahaa hogaamiyaasha sarsare kuwaas oo ayagu si cad ugu dhawaaqay inay isaga baxeen maleeshiyada al-shabaab maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir magaalada muqdisho